guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubno ku tirsan oo kulanka weeladhada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa uun ku hadlaya xaalado guud ee deegaanka iyo weliba saameynta fatahaadaha ee usa deegaanka ka weeldhaday raboobka daadadka wadada ee muddooyin kunka qubdaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulanka kuryadoy baa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddigaasi ena wasiirka wasaarada gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush iyo weliba wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ibraahim cali aadan najaxa way banna dhammaantiyo ku warbiyana xaaladda deegaanada koonfur galbeed ee use fatahaado iyo weliba daadadka iyo saameynta kaweeldhadee dadka iyo duunyada webasaasoo kale iyo ku warbiyana guddiga deeq lacageed iyo andiran degmada berdaale ee gobolka baay oo use eedlahan ka waramay in use fatahaado eedan saameeyana waxaan mahadcelinaa maamulka degmada oo qeyb weyn ka qaatay iyo run ahaantii guddiga xubnihiisa oo habeen iyo maalin si lacagtaas u soo ururto ka shaqaynaya insha allah waxaan rajaynaynaa in lacago kalena aan soo ururino haddii ilaah yidhaahdo lacagiina soo gaaray ilaa hadda toddoba kun iyo boqol dollar waxaan saddex boqoloo hoys cunto uu gadnay oo emergency ah magaalada baydhabo waxaan kale oo maanta aan uu shubnay akaankooda degmada bardaale toban kun oo dollar oo looga jawaabayo culeysyada haysta waa bilow insha allah lacago badan waa heli doonaa lacagtaasna waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo raashin waxaa kaloo noo qorshaysan oo guddiga u qoondeeyey shan kun oo doolar degmada xudur oo raashin lagu siinayo iyo shan kun oo doolar oo degmada waajida ayagana insha allah si u dhaqsaha badan ayaan ku gaarsiinaynaa maalmaha maalmaha maalmaha soo aadan mar labaad dadkii lacagtaas bixiyey oo u badan shaqaalaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiiradooda waxaan ilaahay uga baryaa inuu bedel kheyrka uu bedelo sadaqadaasna meel ka fiican uu ka siiya insha allah taasna waa mahadcelin iyo duco aan isugu daraynaa kaalinta ay qaateen iyo run-aanta iyadoo waqti adag lagu jiro inay jeebkooda gacanta geliyeen sida wasiirka saaxiibka najax sheegay waxaa welina laga rabaa in reer koonfur galbeed aan dadaalno wax aruurino si kastoo macquul dadka aan ku gaarsiino waxaa kaloo muhiimad gaar ah leh in ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayagana kaalinta aan qaadanayna kaalin lamida inay qaataan in saameynta fatahaadda ay sii badanayso oo ay gaarayso deegaano hor leh taasna indhahaan ku haynaa insha allah hay-adahana waa kala hadalnay annagana qorshaha waa noogu jiraan insha allah culeysada ku sii badanaya gobolka shabeellada hoose magaalada wallaweyn deegaankeeda afgooye owdheegle deegaanada degmada marka ilaa qoryooley kuntuwaare sablaale iyo baraawe culeysyadaas oo deegaanadaas dhan saameynaya laakiin saameyntooda cusub tahay ayadana ishaan ku hayna insha allah waana waa laga jawaabaa insha allah hadii ilaah yiraado